taliyaha ciidamada etoobiya jenaraal barhanu juulu ayaa wareysi uu bixiyey maalinkii shalay ku shaaciyey eedeemo waaweyn oo ka dhan ah eritreya dowladda eritereya ciidamadeeda jooga etoobiya gaar ahaan waqooyiga tigree ayaa waxa uu ku eedeeyey in dhulkaasi ay ka geysteen gumaad iyo tacdiye foolxun taliyaha ayaa meesha ka saaray in ciidamadooda ay ku lug leeyihiin xasuuqa iyo kufsi wadareedka ka dhacay gobolka tigree wareysiga ayaa waxa uu ku sheegay in doorkooda uu ahaa inay la dagaalamaan oo keliya ciidamada t b l f balse kuwa xasuuqa geystay ay yihiin ciidamada eritereya hadalka taliyaha ciidanka etoobiya ayaa ku soo aaday iyadoo xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee maraykanka ee eedeemo kuwan la mid ah u soo jeediyeen ciidamada eritereya sidoo kale dowladda eritereya ayaa iska fogeysay eedeemaha waxayna ku tilmaamtay kuwa dana gaar ah laga leeyahay war-saxaafadeed ee soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda asmara ayaa lagu sheegay in eritereya aysan marnaba ogolaanaynin in lagu been abuurto warka ka soo baxay xildhibaanada maraykanka iyo taliyaha ciidamada etoobiya waxay ku tilmaameen mid la doonaya in sumcadda looga dilo eritereya dowladda eritereya iyo etoobiya oo si wada jir ah ula dagaalamaya tigree ayaa kala fogaaday markii etoobiya ay heshiis la gashay t b l f